bulshada ku dhaqan tuulo hoos tagta degmada Hargeysa ee gobolka Afdheer oo ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed ayaa waxa ay sheegayaan in dhibaatooyin ay kala kulmayaan maamulka ay xabashidu ka dhistay halkaasi waxa ay sheegeen in dhul beereed ku yaala tuulada uu xoog ku qaadanayo gudoomiyaha Hargeysa ee gobolka Afdheer kuna hoos jira gumaysiga xabashida Itoobiya odayaal isku dayay inay ka hadlaan dhibaatada uu wado ayay bulshadu sheegeen in xabsiga la dhigay si awood ahna lagu boobayo dhulkooda waxaa sidoo kale ay sheegeen in ilaa hadda ay xiran yihiin dadkii ka soo horjeestay in la dhaco beerahooda iyadoona dadka qaar ay sheegayaan in halkaasi jirdil xooggan loogu geysanayo waxaana maalmihii lasoo dhaafay sidaan oo kale dhibaato ba-an laga soo sheegayay dhulka Soomaali Galbeed ee ay gumaysato xabashida Itoobiya iyadoona dadka halkaasi ku dhaqan u geysata dhac boob iyo jirdil xooggan